wasaaradda isgaarsiinta iyo amuuraha teknolojiyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa daafurtay wadatashiga qaran ee falanqeynta istaraatiijiyadda isbeddelka dijitaalka ah ee soomaaliya ee sanadda laba kun shan iyo labaatan laba kun iyo soddon kulanka dib u eegista loogu sameynayay waxaa ka qayb galay shirkadaha isgaarsiinta wasaaradaha dowladda federaalk ah soomaaliya qeybtood iyo mas-uuliyiin kale maareeyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka mustafa yaasiin ayaa ugu horeyn sharaxaya qorshaha horumarinta istaraatiijiyadda dijitaalka soomaaliya siyaasaddan muhiimadeedu keliya ma ahan dukumenti lasoo qoray oo farsamo laakiin waa qariirad iyo iyo roadmap loogu talagalay in lagu hormariyo dhaqaalaha dalka isla markaana muwaadiniinta dalka ay ku helaan adeegyo taal abuur leh taya leh oo dadkao dhan si fudud ay ku heli karaan marka waxaan ka shaqeynana keliya maahan dukumenti farsamo iyo dukumenti technical maahan waxaan ka shaqeynaynaa waa waa waa qorshe muwaadiniinta iyo dadkii xoog lagu awoodsiinaya ayaga adeegii lagu baahinayo dadkuna ay ku ay adeegii dowladdan lagu tayanayo marka waxaan ka codsanaynaa maanta inaad kusoo dhawaataan kulanka horta kow laba inaad taladiina iyo fikirkiina ku biirisaan dokumentigan si oo u noqdo mid la fuli karo qaybna uga noqotaan fulintiisa iyo iyo iyo iyo horumarintiisa ugu dambeyn wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda soomaaliya ayaa soo xiray kulanka koowaad ee falanqeynta qorshaha horumarinta dijitaalka soomaaliya ee sanadaha laba kun shan iyo labaatan laba kun iyo soddon wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyada waa ka dharagsantihiin waxay ka shaqayso siyaasad iyo shuruuc ay ka shaqaysaa oo qaabashan arrimaha dijitaalka iyo horumarintooda iyo maxaa la dhahaa waa ogtihiin oo dijitaalka wuxuu iska noqday meel walba oo galay iyo kontaroolkiisa difaaciisa inaan sistamyada lahagareen marka mas-uuliyad aada u adag waay oo dhib badan dhinac kale markii la fiiriyana waa waa difaacayaal oo difaacaya sistamyada waxaan rabnaa marka labada beriyo halkan aad joogtaan istaraatiijiyadan oo aad ka shaqeyn doontaan waxay u qeybsami doontaa ama ay ka kooban tahay saddex marxaladood marxaladda koowaad oo ah laba kun shan iyo labaatan laba kun lix iyo labaatan oo ah dhisidda aas-aaska sida aqoonsiga digitaalka ama national digital id-ga albaabka adeegyada dowladda iyo shabakadaha amnigaba marxaladda labaad oo ah sanadka laba kun labaatan iyo toddoba laba kun labaatan iyo sideed oo ayadana ah ballaarinta adeegyada dowladda gaar ahaan adeega iyo healthiga iyo educationka iyo backboneka qarankaba waa garan kartaan marka digitaalki meel walba waa galay iyo marxaladda saddexaad oo ah sanadka laba kun labaatan iyo sagaal iyo laba kun iyo soddon oo ah hal abuurnimada iyo teknolojiyada cusub sida a i-da iyo i o t-ga iyo sida five g-ga waa ogtihiin waxa soo kordhay oo hadda nagu cusub ayada lafteedu qeybay ka tahay oo ayada ah marka waxaan rabnaa saddexdaas marxaladood oo siyaasadda halkan a u fadhisaan siyaasadda qaran ee isbeddelka digitaalka laba kun labaatan iyo shan laba kun iyo soddon sidaasay u qeybsan tahay oo idinkaa falanqeyn doono marxaladahay ka kooban tahay marka muhiimaddeenna waa inaan mideenno dhammaan adeegyada digitaalka ah oo mas-uuliyad gaara ay dowladda ka saaran tahay